deegaanka barwaaqo oo hoostaga degmada balanballe ee gobolka galguduud ayaa laga hirgeliyey ceelbiyood riiga kaasoo bulshada deegaanka ay baahi weyn u qabeen daafurka ceelbiyoodkan ayaa waxaa ka qaybgalay xubno ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada balanballe odayaal dhaqameed haween iyo dhalinyaro gudoomiyaha degmada balanballe ee gobolka galguduud iraad xaashi cali iyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta galmudug cabdulaahi cumar sakiin ayaa si wada jira u sheegeen ceelbiyoodkan uu bilow u yahay mashaariic horumarineed oo laga hirgelin doono deegaanka barwaaqo iyagoo sidoo kale u mahad celiyey cid kastoo gacan ka geysatay qodista ceelbiyoodkan uu ugu horeeyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdi kaariye oo baahidii ay ka codsadeen reer barwaaqo oo u dhagaxdhigay si wakhti kooban uga soo jawaabay madaxweyne waa mahadsantaan leeyahay waxaan sidoo kale mahad u celinayaa wasaaradda tamarta iyo biyaha ee dowlad goboleedka galmudug wasiirkeeda galbeyti iyo wasiir ku-xigeenkeeda iyo hawlwadeennadeeda waxaan rabaa kale inaan mahad celiyo hay-addii fududaysay ama bixisay dhaqaalaha ceelkan lagu qoday i o m oo ah oo ah markii koowaad aysan hayna markii labaadna aysan hayna marar badan deegaanka degmada balabal wax ka qabatay iyaduna waa mahadsan tahay kambeniga cawaale oo cawo miirana oo toddoba beri ceelkan ku qoday ayaguna waa mahadsan yihiin baan leeyahay
tan waa bilow baahiyihii tuulo barwaaqo bilow ayay u tahay waxaa xigi doona kolley oo dawladdana qorshaynaysaa in maaragtay isbitaalka laydiin dhiso in maxaa la dhihi jiray iskuul laydiin dhiso in maaragtay waxyaabihii dee maaragtay aasaasiyaadka ahaa iyo mashaariicdii aasaasiyaadka ahaa in deegaankan la keeno dadka noloshooda in macnaha waxyaabo soo kubciyo kor u soo qaado maadaama dadkan xoolodhaqata iyo beeraley intaba ay noqon karaan in macnaha maxaarata howlahaas laga shaqeeyo waa mahadsantihiin reer tuulo barwaaqo sida ma garanaysaa wanaagga badan ood ula shaqayseen dawladda iyo weliba hay-addii iyo kambanigii shaqadan qabanayay sidaas si lamida guddoomiyaha waxaan ku bogaadinayaa asagana maamulkiisa inay har iyo habeen u taagnaayeen shaqadan sidii ma garanaysaa ay ku hirgelin lahaayeen ilaahay mahaddiisa waa noo hirgeshay qaar ka mid a waxgaradka iyo bulshada deegaanka barwaaqa ayaa ka mahad celiyey ceelbiyoodkan iyagoo codsaday in wax laga qabta baahiyaha kale ee ka jira deegaanka ilaahay baa mahad leh halkan isugu kaya keenay deegaanka barwaaqo oo laga hirgeliyey ceelbiyoodkii maanta hemigannagii waa rumoobey ceelkan wax badan baa dhawaaqiisa iyo baahidiisa deegaanka barwaaqa uu baxahayey madaxweynihii madaxweynahan ka horreeyey baa dhagax dhigay oo ahaa ninkii ohan jiray xaaf ninkii la odhan jiray waxaa noo dhiman baahiyo badan oo qabno uu ka mid yahay iskuulkii oo aan noo dhisnayn waxbarashadii oo gabaabsi naga ah iyo isaldhig boolis aanna lahayn intaaba waan codsanaynaa maanta farxad weyn baanu joognaa haddaanu nahay reer barwaaqo wax weyn oo aannu sugaynay baa ilaahay maanta noo hirgeliyey waa motoorkii waxaa la aalay wixii ka soo shaqeeyey ceelkaas ilaahay baa mahad iskale waa uga mahad celinaynaa haddii ilaahay kuusu ogol yahay oo isbitaalkiibaa u baahannahay waxbarashadiiyo naloo xoojiyo goortuu casar gaaban wey casar weeye liciifa casar weeye liciifo codbeeroon kor u qaadiyo gabayaan carbiyeeyiyo kama gaara ciyaar cidda joogta dhulkan iyo carradeeda barwaaqiya cidda reebalan baa leh codsigay ku fareen qoor qoormaadan cilaaline sacad ba uga jawaabto ceelkiibaa burqanayee dowlad goboleedka galmudug oo garab ka helaya hay-adaha samafalka ayaa mashaariic horumarineed oo isugu jira xarumo caafimaad goobo waxbarasho iyo ceelbiyoodyo ka hirgeliyey deegaanada galmuduga